Magaalada Boosaaso ayaa martigelinaysa shirka labaad ee wax soo saarka kalluumeysiga iyo maamulka baahinta ee Puntland. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda Puntland Maxamed Siciid Baraag ayaa ka warbixiyay ujeedada laga leeyahay shirkan.
tahay mudane aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan diyaarinno barnaamijkan ama kulankan lagu kulmayo laga hadlayo sidii maamulka loo baahin lahaa loona gaadhsin lahaa meelo fog oo xeebaha ah maamulka ama nidaamka wasaaradda kalluumaysiga barnaamijkan wuxuu kaleeto oo ka turjumayaa sidii dakhliga iyo wax soo saarka iyo khayraadka loo siyaadin lahaa wuxuuna uga dhigan yahay maadaama ay dib marka hore lagu qabtay garowe oo aan xeeb ahayn maanta in biyaha jaanka lagu qabto xeebta lagu qabto waa wax fiican weeye kalluumaystadii iskaashatadii dadkii ka shaqaynaya xeebta dadkii kalluunka qalayay inay ka soo qayb galaan xataa waa wax qurux badan oo aad u qurux badan maalmaha uu socdo shirkan waxaa lagu gorfayn doonaa haddii ilaahay yidhaahdo sidii dakhliga kor loogu qaadi lahaa sidii habka maamulka nidaamka loo hagaajin lahaa oo maamul wanaagsan oo dhaxalgala oo gaaraha meel sare baa laga doodi doonaa waxaa laga doodi doonaa sidii badda looga ilaalin lahaa illegal fishinka ama barcadbeedda looga ilaalin lahaa dawlad iyo dadweyneba sababtoo ah kalluumaystadu iyadaa xeebaha joogta iyadaa wax aragta dee waxaa la rabaa inay qayridhaanta soo gudbiso ka hadasho tidhaahdo war halkaa waxbaa taagan ama halkaa waxbaa ka jira iyagaa badda aadoo soo kalluumeeya waxay arkaan inay soo wargeliyaan dawladda kadibna tallaabadii la qaadi karo markaa la qaado waxaannu ku casunnay shan iyo toban degmo oo degmooyinka puntland ah oo xeebaha ah kuwaasoo maayradooda ay ka soo qayb galaan aanu casunnay lana doonayo dowlada wasaaradda kalluumaysiga iyo inay wada shaqeeyaan wax soo saarka kalluumaysiga iyo maamul baahinta xeebaha oo ka furmay jaamacadda sitiyosot ee magaalada boosaaso